iyadoo maalmo ay naga harsan tahay maalinta ciidda ayaa waxaa suuqyada magaalada baydhabo laga dareemaya mashquul ganacsi qaar ka mid a ganacsatada magaalada baydhabo ayaa waxay ka warbixiyeen mashquulka ganacsi ee ka jira magaalada ka hadal dhaqaaqa ee dhanka diyaargarowga ciidda iyo dadka siday uga qayb qaadanayaan waa si aada u sareeyaa Ee, dadka hadda waxay bilaabeen inay iibsadaan dharkii iyo kabihii iyo een, aa, dukaameysigooday wadaan annagana waxaan mar walba u joognaa inaan ka caqabtirno baahi kasta oo jirto magaalada tan ee baydhabo aad iyo aadaan uga faraxsan nahay
waa runtii suuq wali la ereysiisba marba noocoo ee leeyay isku mid mahaado waa marna koraan jare marna yacni dhexaad ahaade marna kastoo isku dansanaade laakiin alxamdulilah calaa kulli xaal marka wala waaye bini aadamka ba waliba isku eehe markii kheyr helo qarsan haddii oo yacni dhabadeerona iyadan u awaade laakiin mase kasta alxamdulilah lena waa iyadoo haddaa ha dhaafantay haddanka dambey iidan kastoo isku midna eh dareema korta dhaqaalaha kastoo wali waaye unjidkaani wala isku qarbo Ee, runtii ee, diyaargarowga diyaargarowga ciidda meel baan ka diyaargarownaysay iyadan wanaagsan si balleeran meel baan ahaa diyaaran anaa intay macaamiishaan hadhawayna walaalaal wali humbaanyiina sheegnay taasoo kale ee qiimo dhimis iidan balleeran anaan soobinay dhinaca kobo dhinaca dharka maalamo ciidda aawadiye marka meelaana macaamiishaan hadhawaada qaar ka mid ee dadka dukaameysanaya oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay ka warbixiyeen sida ay iskugu diyaariyeen ciidda foodan ugu soo heyso iyo waxa ay kaga duwan tahay ciidda soo socota ciidihii hore Ee, maasha allah ciido sifaaleen diyaar garooni meel laga jaray tuman gadan baa cibaadada laga jara saasaata may baa ciido iyaalkii oo la farxii faadi kuleen sheene diyaar waay ee ciido may baa ka dhamanaada waqti kooban meelana bulshada ka dhaqan bay dhaw ciido sifaaleen faa'iideystay maalmihii waana ciidda waliba waa ka minsoomu magaalada baydhabo waliba waa diyaargarowga ciidana ka jara tumishanti beranka dembeeye soon waliba ciidan muuqata diyaargarowiin iyo bulshadii oo zaa'id magaaladan dhaafiyahayta waliba sannaa kullu caam wa antum bikhayr ciid wanaagsan ciidna ka minsoonga sannaalan welmeeliisurooga ciid qurux badan intiiska ciido rajeeya insha allah dhaqdhaqaaga iiday hore iidinka duwanta lahaa eeda dadka dhaqaalowgii hayaan ganacsiga sufeelansha sooda magaalada quruxdeed zaad oo kale kasii kordhidaa lahaa diyaargarowkeyga jaarna qof walba meerroobay balaa iidinsa qurux badan iiday si qurux badan kiinjidnaa ka toy ciid mubaarak dhammaantana ta is diyaarihayna diyaargarowga sii